Eh, waxaan rabaa inaan in kusoo dhaweeyo shirkan maanta aan ku furayno eh, la wareegidda amniga qaranka ee guddigii si istraatiijiya u hagi lahaa ama ka imow hay-adaha dowladda federaalka ama hay-adaha dowlad eh, goboleedka waxaan ku dhawaaqnay guddigan haddaa soo xasuusataan sanadkii hore madaxweynaha hal mar buu wuxuu isugu yeeray prime ministerka ra-iisul wasaaraha waa u- isagoo maaragtay bil una jira xukuumadduna markaas cusub tahay waa waxa la- uu la isugu yeeray hay-adaha amniga qaranka ee heer dowlad federaal markaasaa eh, go-aankii halkaas lagu qaatay in s t p steering committee-ga la sameeyo marka ballanqaadkeennii ahaa inaan eh, fulinta la wareegidda amniga soomaaliya iyo een, dhiiranaanteenna ah inaan waddankeenna annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn waay waxaad la socotaan dalkeena in eh, ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan afar iyo toban sano afar iyo tobankan sado sano gudahooda dowlooyina isbabedelay waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira milatariga booliiska nabad sugadii usluub waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno marka waxaan leeyahay yaraysanina aqoon badana idinku jirta waxaa way khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda soomaaliyeedba idinku idinka warsuga labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku samaysaan qorshihii qor- qorshayaalkii soomaaliya horey u samaysay s t b onkii midka reviewga lagu sameeyey haddaan dib ugu laabano waxaa jirtay mar laga hadlayay in la keeno ciidamadan dalka oo loo doodayay oo aan u kaambeen garaynaynay oo aan codsanayna in loo keeno ciidamadan sida wasiirku sheegay eh, cabdisiciid waxay ahayd afar iyo toban sano ka hor eh, caruurtii dhalatay xilligaas maanta wa waa ay qaan gaareen almost Eh, waxaan aad ugu faraxsanahay runtii eh, t- t- tiimkii eh, technicalka ahaa ee ka shaqeynaya shaqadan oo runtii eh, meelo badan aan ka amaano haddana aan ku celinaya gaar ahaan aan aada u jeclaystay inkastoo ay wada dadaalayeen saraakiishii dhallinyarada ahayd ee ka socotay ciidanka xoogga dalka aan runtii aada u bogaadinayo Eh, taliye waad ku mahadsan tahay waxaa soo saartay saraakiil waxgal ah Eh, wasiirkan waxaan ku idhi markaan maraan kulan kala qayb galo waxaan ku idhi maanan filaynin saraakiil sidaas u dhisan inay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed matalaan